assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu carruurta islaamka ahayd ee ku soo dhowaada qisadii nebi aadam calayhi salaam qaybtii lixaad carruurta islaamka ahaydee ma og tahay cimrigii uu noolaa nebi aadam calayhi salaam nebi aadam calayhi salaam markii ilaahay abuuray wuxuu masaxay dhabarkiisa wuxuuna rabbi ka soo saaray dhammaan durriyaddii nebi aadam calayhi salaam wuxuuna ilaaha weyne ka qaaday dhammaan durriyaddii nebi aadan ballan ballantaasoo ahayd inay ilaahay keligii caabudayaan dhammaan ubadkii nebi aadam calayhi salaam waxay ka markhaati kaceen in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay kelidii iyo inuu ilaahay subxaanah wa tacaala xaqu leeyahay in keligii la caabudo oo loo gaar yeelo cibaadada markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanta ka qaaday ayaa wuxuu yidhi maalinta qayaame bani aadamow waxaan idinka digayaa inaad tidhaahdaan maanaan ogayn oo waanu mooganayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala kelidii la caabudayo sidaa daraaddeed dhammaan ibni aadamka kiisii ugu horreeyey ilaa ka u dambeeya waxa maalinta qiyaame la weydiinayaa inuu ballantii ka soo baxay iyo in kale qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kelidii caabuday ee rumeeyey wuxuu gelayaa jannada ka kale ee aan rumayninna isagu wuxuu gelayaa cadaabka naareed markii ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkii nebi aadam uu masaxay wuxuu ka soo saaray dhammaan durriyaddii nebi aadam kadibna nebi aadam calayhi salaam wuxuu arkay nin ka mida durriyaddiisa oo aadu nuuraya markaasuu weydiiyey rabbigii rabbiyow waa kuma ninka aadka u nuuraya ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala waa wiilkaygii nebi daawuud nebi aadam calayhi salaam wuxuu yidhi rabbiyow wiilkayga daawuud imise sannadood ayuu ku noolaanayaa dhulka ilaahay wuxuu ku yidhi wuxuu noolaanayaa lixdan sannadood nebi aadam calayhi salaam wuxuu yidhi rabbiyow waxaad u siyaadisaa cimrigiisa ilaahay wuxuu yidhi maya ilaa aan ka jaro adiga cimrigaaga nebi aadam calayhi salaam cimrigiisu wuxuu ahaa kun sannadood kadibna afartan sannadood ayuu ugu daray wiilkiisii nebi daawuud afartankaa sannadoodna waxaa laga jaray cimrigii aabbahee nebi aadam calayhi salaam ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrintaa wuxuu ku qoray kitaab wuxuuna markhaati geliyey malaa'igtiisii carruurtii islaamka ahaydee ma og tahay qaabkii nebi aadam calayhi salaam u geeriyooday nebi aadam calayhi salaam markii cimrigiisu marayay sagaal boqol iyo lixdan sannadood ayaa waxa uu timi malaa'igtii oofsanaysay waxayna doonayeen inay ruuxda ka qaadaan hase ahaatee nebi aadam calayhi salaam ayaa la dooday malaa'igtii oo yidhi cimrigaygu kun sannadood ayuu ahaa weli waxa ii hadhay afartan sannadood malaa'igtii waxay dhaheen nebigi ilaahayow miyaanad afartankaa sannadood aanad siinin wiilkaagii nebi daawuud calayhi salaam nebi aadam calayhi salaam wuxuu yidhi maya anigu cid aan wax siiyey ma jirto malaa'igtii ayaa u tegey rabbigooda waxay dhaheen rabbiyow addoonkaagii aadam ahaa ma rabo inuu geeriyoodo waanu diiday inuu afartan sannadood siiyey wiilkiisii nebi daawuud calayhi salaam markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu muujiyey kitaabkii lagu qoray maalintaa in aadam calayhi salaam uu cimrigiisa afartan sannadood uu ka jaray oo uu siiye wiilkiisii nebi daawuud calayhi salaam waxaa kaloo ilaahay uu muujiyey malaa'igtii maalintaa la markhaati geliyey nebigeenna moxammed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aadam wuu diiday inuu nafta bixiyo durriyaddiisuna way diiday aadamna wuu ilaawey durriyaddiisuna way ilowday hase ahaatee ilaaha naxariista badan ayaa nebi aadamna ugu daray afartankii sannadood nebi daawuudna uu kordhiyey afartankii sannadood nebi aadam calayhi salaam markii ajashiisii soo dhowaatay ayuu xanuunstay wuxuuna ubadkiisa u diray midho carruurtii nebi aadam calayhi salaam way tageen waxaase ka hor yimi malaa'ig malaa'igtaasoo sidata kafan iyo sabarado malaa'igtii waxay ku tidhi carruurtii nebi aadam bani aadamow xaggaad ku socotaan maxaadse doonaysaan waxay dhaheen aabbahaya ayaa xanuunsanaya waxaanan u raadinaynaa midho uu cuno malaa'igtii waxay dhaheen dib u laabta aabbihiin waxa dhammaatay ajashiisii malaa'igtii ayaa waxay yimaadeen gurigii nebi aadam calayhi salaam uu joogay waxaana aragtay malaa'igtii xaawa markaasay xaawi waxay ku dhegtay nebi aadam calayhi salaam kadibna malaa'igtii ayaa waxay oofsadeen nebi aadam calayhi salaam waxayna dhaqeen oo maydheen maydkiisii waxayna u geliyeen kafantii malaa'igtii ayaa nebi aadam calayhi salaam waxay u qodeen xabaal waxayna nebi aadam calayhi salaam waxay dhigeen iilka xabaasha kadibna way xabaaleen oo way aaseen waxayna la hadleen carruurtii nebi aadam waxayna dhaheen bani aadamow taasi waa sunnadiinna qaabka aad isu aasaysaan ama aad isu xabaalaysaan ma ogtahay haddaba carruurtii islaamka ahayd ee nebiga moxamed sala allahu calayhi wasalam uu la kulmay aabbahii nebi aadam calayhi salaam habeenkii la dheelmiyey ee samada la geeyey rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa kaxeeyey malagga jibriil calayhi salaam waxayna garaaceen samada koowaad waxaana lagu dhahay waa kuma waxay dhaheen waa jibriil iyo moxamed malaa'igtii waxay tidhi maxamed miyaa la soo diray wuxuu jibriil yidhi haa waa la soo diray kadibna waxaa laga furay albaabkii wuxuuna nebigu calayhi salaam arkay nin dheer oo hareertiisa midig iyo bidix ay joogaan dad fara badan ninkaasi markuu eego dhinaca midig wuu qoslayaa marka uu eegana dhinaciisa bidix wuu ooyayaa kadibna ninkii ayaa wuxuu salaamay rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku yidhi soo dhowow nebiga wanaagsanow iyo wiilkayga wanaagsanow nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi jibriil ayaan weydiiyey oo waxaan ku idhi waa kuma ninkani jibriilna wuxuu yidhi waa nebi aadam calayhi salaam dadkan hareertiisa joogaana waa carruurtiisii dadka dhinaca midig joogaana waa ubadkiisii jannada gelaysay markuu arkana ubadkiisa jannada gelaya wuu qoslayaa dadka dhinaca bidix jooga waa dadkii naarta gelayay markuu arkana wuu ooyayaa carruurtii islaamka ahayday maxaynu haddaba ka faa'iidaynaa qisadii dheerayd ee nebi aadam calayhi salaam waxaynu ka faa'iidaynaa in nolosha adduunku ay tahay dhib iyo kadeed ilaa qofka muslimka ahi uu ka gelayo jannada waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa in xaasidnimadu ay tahay cudur aad u xun oo ku dhaca qalbiga kaasoo halaagaya qofkii xaasidka ahaa sida ibliis uu u xaasiday aabbahee nebi aadam iyo sida qaabiil u xaasiday walaalkii haabiil waxaan kaloo ka faa'iidayna bani aadamka badankoodu ay halmaameen ballantii uu ilaahay uu ka qaaday subxaanahu wa tacaala sidaa darteed waxaynu arkaynaa dad fara badan fara badan oo aan ilaahay keligii caabudaynin waxaan kaloo ka faa'iidaynaa in cimrigeennu aad u yar yahay marka loo barbar dhigo qoomamkii innaga inaga horreeyey iyo aabbaheen nebi aadam calayhi salaam carruurtii islaamka ahayday qisadii nebi aadamna halkaas bay noogu dhammaatay inta aynu ku kulmi doonno qisadan mid la midana waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu